halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhagaysataan muwjadaha gaagaaban ee aayoanka mitirban iyo hirarka efmka ee magaalooyinka geeska afrika qaarkood
galab wanaagsan dhammaantiinba waa arbaco sagaalka bisha julaay sanadkuna waa laba kun afar iyo toban waxaana idaacadda si wada jireedan kugu soo jeedinaya anigoo ah ibraahim xasan daandurey iyo maxamed colaad xasan
xilka wasiirka amniga qaranka waxaa loo magacaabay sarreeye guuto khaliif axmed ereg waxaa xilka laga qaaday taliyihii ciidanka guliiska soomaaliyeed sarreeye guuto cabdixakiin daahir saacid waxaana xilkaas loo magacaabay sarreeye guuto maxamed sheekh xasan ismaaciil
kaasi waxau ahaa wasiirka warfaafinta dowladda soomaaliya mustaf sheekh cali dhuxulow oo ka warbixinaya isbeddello lagu sameeyey madaxda laamaha amniga soomaaliya kadib weerar xalay lagu qaaday xarunta madaxtooyada qaranka salliga iyo allaahu akbartay sidii ka buuxdaay saajacu ma hoogee mid buu saabi leeyahay ee sawaariikhda waxaa nooga dhigan suuratul ikhlaase naftuna saacad bay leedahoon abad aan seegeyn waa qoraaga soomaaliyeed axmed faarax cali idaaja oo maantana qayb kaleeto oo xiiso badan noogu hayaa barnaamijkeenna dhaqanka iyo hiddaha eeyaanu weli seegin waxaa kalood maqli doontaa dhegaystayaal barnaamijka dooda gaaban wararkii ugu dambeeyey ee cayaaraha adduunka iyo qodobo kale marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka
dhowr qof ayaa ku dhimatay iyadoo maanta oo arbacahan ay socdaan weerarada israa'il ay ku hayso marayka gaza si ay isku daydo inay joojiso sawaariikhda ay falastiiniyiinta ay ku soo ridayaan gudaha israa'iil saraakiil falastina ayaa waxa ay sheegeen in ku dhowaad saddex iyo labaatan qof ay ku dhinteen weerarada oo israa'iil ay ku bartilmaameysatay dhowr magaalo talaadadii shalay ahayd iyo maanta oo arbaca wakaaladda wararka ee faransiiska ayaa waxa ay soo warisay in boqol qof ay ku dhaawacmeen weeraradaasi israa'iil ayaan si cad u muujinin in ay ballaarin doonto duulaankeeda ayna ku jiri doonaan kuwa dhulka ah wasiirka difaaca israa'iil moshe yalon ayaa waxa uu sheegay shalay in israa'iil ay u diyaargarowday inay ku dhaqaaqdo ol ole ka dhana mintiriinta xamaas ee gaza iyadoo dib ugu yeeratay afartan kun oo ciidana oo kayd ahaa afheenka aqalka cad josh ernest ayaa waxa uu cambaariyey shalayto weerarada sawaariikhda ee xamaas ee ka dhanka israa'iil isagoo sheegay in israa'iil ay xaq u leedahay inay isdifaacdo
madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa taleefanka kula hadlay musharaxiinta doorashada lagu muransan yahay afghanistan si uu u weydiiyo inay wakhti siiyaan baaris ku aadan eedo la xidhiira in doorashada la musuq maasuqay master obama ayaa uga digay cabdalla cabdalla iyo ashraf gani in gacanka hadal iyo rabshado arrintan ka dhasha iyo tallaabooyin dheeriya oo dhinaca dastuurka loo qaado ay soo afjarayaan kaalmada uu maraykanku siiyo waddankan ay dagaaladu daashadeen xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka john kerry ayaa booqanaya kaabul maalinta jimcaha ah dadaal uu ku doonayo inuu ku xaliyo eedo ku aadan xatooyo lagu sameeyey codadka doorashadii dalka ka qabsoontay afar tobankii bishii lasoo dhaafay ee juun natiijooyinkii horudhaca ahaa ayaa muujinayay in ashraf gani uu codod gaaraya ilaa iyo hal milyuun oo cod ka horreeyey murashaxa ay baratamayeen ee ay sida weyn isu hayeen cabdalla cabdalla oo isaga loo saadaalinayay inuu doorashadan ku guulaysanayo talaadadii shalay ayuu master cabdalla sheegay inuu isagu yahay kan shakila-aan guulaystay wuxuuna wacad ku maray inuusan weligii aqbali doonin wuxuu ugu yeeray dowlad kushubasho ku timid wuxuu intaasi ku daray inuu sugayo wadahadal u qorshaysan inuu la yeesho john kerry ka hor inta uusan tallaabo qaadin
kuuriyada waqooyi ayaa badda ka baxsan xeebteeda waxay ku tijaabisay laba gantaal oo kuwa liishaanka gaabana taas oo tirada gantaalada ay rida ka dhigayso afar muddo laba toddobaad gudahooda saraakiil ka tirsan kuuriyada koonfureed ayaa waxay sheegtay in gantaaladaasi la tuunsan yahay ee nooca iskoodka maanta oo arbaca ah laga soo tuuray gobolka la yidhaahdo wangee oo ku yaala dhinaca galbeed ee kuuriyada waqooyi gantaaladaasi ah ayaa ku soo dhacay biyaha ay kuuriyada koonfureed ay ugu yeerto badda bari jabaankuna uu yidhaahdo badda jabaan dalka jabaan ayaa wuxuu cambaariyey ganida gantaaladaasi kuuriyada waqooyi ayaa toddobaadadii lasoo dhaafayba waxa ay kordhisay kadhiga furaysiga cunaqabataynta qaramada midoobay ee tijaabooyinka gantaallada iyadoo ku riixaysa kuna cadaadinaysa kuuriyada koonfureed inay aqbasho heshiis lagu yaraynayo xiisadda
saraakiil sarsare oo ka tirsan maraykanka iyo shiinaha ayaa maanta wadahadallo laba maalmood socon doona ay uga bilaabmayaan beijing iyagoo xoogga ku saari doona iskaashi dhex mara labada wadan kulamadan oo qayb ka ah kuwo sanadkiiba ay mar labada dhinac yeeshaan ayaa xafladii furitaanka waxaa ka hadlay madaxweynaha shiinaha shi jinping wuxuuna sheegay in iska horimaad dhex mara maraykanka iyo shiinaha uu yahay musiibo ba-an oo adduunyadu ay wajahayso masar biin waxa uu yidhi maraykanka iyo shiinuhu waa inay eegaan waxa fog iyo mustaqbalka oo ay xoojiyaan iskaashigooda oo ay ka fogaadaan isqabqabsiga keeni kara in labada dal ay sii kala irdhoobaan hadalkaas la mid ah waxaa xafladdaasi ka jeediyey xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka john kerry iyo wasiirka lacagta ee maraykanka jack lew oo iyaguo horkacaya wafdiga maraykanka kerry waxa uu yidhi maraykanku ma doonayo inuu hankool ku celiyo shiinaha laakiin waxa uu rajaynayaa inay noqoto waddan xasiloon oo barwaaqo ah islamarkaana kaalin ka geysta deganaanshaha gobolka
ra-iisul wasaaraha soomaaliya cabdiweli sheekh axmed ayaa waxa uu magacaabay wasiirka cusub ee amniga qaranka islamarkaasina xilalka waxa uu ka qaaday taliyaashii ciidamada booliiska iyo nabad sugidda wasiirka warfaafinta ee soomaaliya mustafa sheekh cali dhuxlow ayaa saxaafadda waxa uu akhriyey isbeddeladan lagu sameeyey madaxda sare ee laamaha amniga oo imaanaya waxyar kadib markii weerar lagu qaaday xarunta madaxtooyada ee villa soomaaliya wararkii ugu dambeeyey ee weerarka villa soomaaliya iyo isbedeladaasi lagu sameeyey madaxda laamaha amniga waxaa magaalada muqdisho nooga soo diray waryaheena v o a xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste ra-iisul wasaaraha soomaaliya cabdiweli sheekh axmed ayaa weerarkii xalay ka dhacay madaxtooyada soomaaliya awgeed waxa uu xilalkii ay hayeen ka qaaday taliyihii ciidanka booliiska iyo kii nabad sugidda isagoo sidoo kalena magacaabay beddelkoodii ra-iisul wasaaraha ayaa dhanka kale magacaabay maanta wasiirka cusub ee amniga qaranka kadib markii uu xilkaasi iska casilay afar iyo labaatankii bishii mey wasiirkii hore ee amniga cabdikariin xuseen guuleed shir jaraa'idda uu saxaafadda u qabtay wasiirka warfaafinta mustaf sheekh cali dhuxulow ayuu ku faahfaahiyey wareegtada ka soo baxday xafiiska ra-iisul wasaaraha wardegdeg oo ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ah markuu arkay xaaladda amni ee dalku marayo wuxuu xeeriyey xilka wasiirka amniga qaranka waxaa loo magacaabay sarreeye guuto khaliif axmed ereg waxaa xilka laga qaaday taliyihii ciidanka guliiska soomaaliyeed sarreeye guuto cabdixakiin daahir saacid waxaana xilkaas loo magacaabay sarreeye guuto maxamed sheekh xasan ismaaciil waxaa sidoo kale xilka laga qaaday agaasimaha hay-adda sirdoonka iyo nabad sugidda sarreeye gaas bashiir maxamed jaamac waxaa xilka agaasimaha si kumeel gaara u haynaya gaashaanla sare maxamed cabdulaahi xaamid sidoo kale ra-iisul wasaare wuxuu xeeriyey in taliyaha qaybta guud ee booliiska gobolka banaadir iyo taliyaha nabad sugidda gobolka banaadir ay si toosa u hoos tegayaan gudoomiyaha gobolka banaadir sidoo kale mustaf sheekh cali dhuxulow wasiirka warfaafinta ayaa ka warbixiyey qaabkii uu u dhacay weerarkii xalay lagu qaaday madaxtooyada arrintii xalay ka dhacday madaxtooyada waxay ahayd weerar lagu soo qaaday madaxtooyada waxaana ku soo qaaday afar dhagarqabe oo ahaa saddex askari oo hubaysan iyo darawal gaariga u waday wuxuu ahaa gaari noohaa waa laga hortegay saddexda askarina saddexda dhagarqabada waa la dilay darawalkiina isagoo dhaawacaa laaya baaritaana socda hay-adda nabadsugiidda gacanta ku haysa wixii dheeraadoo ka soo baxaan waad la soo socodsiinaa haddii ilaha raada madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo isaguna ka hadlay weerarkii xalay ee madaxtooyada ayaa sheegay in dowladda ayaan waxba u dhibi doonin weerarada kaga imanaya al-shabaab dadka soomaaliyeed meel kastoo joogaan waxaan rabaa inaan u sheego dowladda federaalka ee soomaaliya iyo hay-adaheeda iyo madaxdeeda iyo mas-uuliyiinteeda waa ka koreen waa ka weynaadeen waana ka awood badan yihiin dad shabaab eryi karo wiilasha maanta ku dhinta caawa halkaa kuwii hore u dhima jiray kuwii maalinta ka horreeya dhinta dhammaantood hooyii aabbaa dhalay maxaan uga talagalnaa hooyadaa aabbahaa wiilkeeda iyo inay ku ra'yi yihiin oy shabaab yihiin maan ku talagalnaa wiilkii in laga xaday oo muxuu aha caqligiisa laga gaday maan ku talagalnaa in caqligiisa laga gaday oo la xaday oo lagala dhuuntay oo la fasahaadiyey ayaan ayaan aaminsannahay waalidiintana waxaan leeyahay wiilashu yaana idinka dhammaanina dowladda la shaqeeya si aan u badbaadino wiilashaas nabadooda iyo noloshooda dhanka kale magaalada muqdisho gaar ahaan degmada dherkeenley ayaa barqanimadii maanta lagu dilay abuukaata cawil xabad oo si weyn looga yaqaanay magaalada muqdisho waxaana qaabka dilkiisa u dhacay v o a uga waramay goobjoogo ku sugnaa halka falku ka dhacay barqadii hadlay tahay waxaa lagu dilay nin oday ah oo abukaat ahaa waxaa lagu dilay macmacaanka degmada darkiinley xaaji gaabo meel dhismaha xaaji gaabo meel u dhow oo asaga lahaa meel ganacsi oo asaga lahaa lagu dilay ninkaas odayga saakay adiga hadda barqadii ah abukaata xabadaa lahaa abukaata caane waaye oo si fiican madiina dhan looga yaqaana marka sababta loo dilay kuley ma naqaano ninka nin abukaatu ahaa oo xaafada sudan si fiican looga yaqaano meesha oo nin oo ganacsina kule markii la dilaayana meesha waxaa la joogay laba wiil oo asaga dhalay labada wiil kulley waxba lama gaarsiinin nin kale oo oday oo ag fadhiya asagana lugta xabad loogu dhiftay oo ugu dhaawacmay ninkaas odaygana sasa lagu dilay way baxsadeen ciidankana muddo kadib meesha imaadeen kulley magaalada muqdisho ayaa tan iyo intii ay bilatay bisha barakaysan ee ramadaan waxaa isi soo tarayay dilalka lala beegsanayo ciidamada dowladda iyo dadka kale waxtarka u leh bulshada waxaana kow iyo tobankii casho ee la soomanaa magaalada muqdisho lagu dilay in ka badan laba iyo soddon ruux xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
haddaba isbedeladan lagu sameeyey madaxda laamaha amniga ee dowladda soomaaliya waxay ku soo beegmayaan iyadoo xalay weerar lagu qaaday aqalka madaxtooyada ee villa soomaaliya su-aasha ay dad badan isweydiinayaan ayaa ah sidee muddo dhowr bilood kadib ay mar kale al-shabaab ugu suuro gashay inay weeraraan madaxtooyada bishii februari ee isla sanadkan ayaa al-shabaab weerarka la mid ah ay ku qaaday madaxtooyada ibraahim xasan daandure oo stuudiya igu heliya ayaa qadka taleefonka ee magaalada colombos ee gobolka ohio dalka maraykanka kula xiriiray jenaraal cabdulqaadir sheekh cali diini taliyihii hore ee ciidamada xoogga dalka soomaaliya waxaana uu marka hore weydiiyey sida uu arko weerarkii xalay
runtii weerarkaasoo hadeed waxa weeye dad raba inaan ummadda soomaaliyeed iyo shacabka soomaaliyeed ay aysan nabad ku noolaan ayna dhibaateeyaan horumarkeeda iyo waxqabadkeeda iyo qarannimadeedaba waxayna sameynayaan wax kasta ayay muxuu ahaayeto isku dayayaan ay ku ay ku dhibaateyn karaan jenaraal diini weerarkan waa kii labaad ee lagu soo qaadayo madaxtooyada maxaa is leedahay waa sahleen weeraradani waxaan isleeyahay waxa weeye marka ugu horeysaba waxaa sahlaysa xogta laga hayay nimankaas sameynaya waa la ogaa inay imaanhayeen waana laga feejignaa ciidamaduna waxay samayn kareen way sameeyeen laakiin haddii ay wada shaqayn iyo xog isweydaars iyo ciidamo tayaysan ay jiri lahaayeen oo goobta joogaa ma aynan haweysteen madaxtooyada mar hadday haweystaan mar labaadna ma aynan haweysteen waxaa keenaysa arrintaa iyada ah in tayaynta ciidanka iyo xog isweydaarsiga ka dhexeeya ciidamada nabadgelyada ay tahay lagama maarmaan lagama maarmaan inay tahay inay si joogtaa muxuu ahaa ay isu weydaarsadaan xogta cadowga nimankan soo weeraray madaxtooyada waxa ay degan yihiin magaalada mar kasta waxaan maqalnaa howlgallo ciidan ayaa laga fuliyey magaalada muqdisho howlgallada ciidan in hubkaasi lagu soo qabto sooma hayn waad og tahay howlgal kastoo la sameeyo cadowgu intuu meel ku istaago waa kane kaale qalabkayga iyo alaabtaydii qaado kuma dhahayo wuu qarinhayaa wuu muxuu ahaa si kasta oo uu ku qarin karo ayuu ku qarinhayaa hase ahaatee taas waxaa looga hortegi karaa iyadoo la kaashado gobolka iyo shacabka degan magaalada ciidamada qalabka sida laftigooduna ay isweydaarsadaan xogta si fiicanna loo tayeeyo waxaa dhacaysa mararka qaarkood iyadoo cadowgii la arkahayo in sarkaalkii booliska ahaa warisgaarsiintii la rabay inaan lagu qalabaynin haddii lagu qalabeeyo qalabkooda loo dhamaystiro ciidankaas si sahlan bay xogtana isugu tabin karaan taasna ay ku daraan wada shaqayn hay-adaha nabadgelyada iyagoo kaashanaya ciidamada waa mahadsan yihin ciidamada amison laakiin waxa weeye ciidamada soomaaliyeed haddaan la tayeynin oo la qalabaynin wax suuragalahaya ma jiro ciidan kasta haddii la keeno oo ajnabiya waxay ka qaban karaan ma jiro haddii ciidanka wadanka u dhashay dalka u dhashay aan la tayaynin weerarkoodana la dhisinin gacanna shacabkooda aysan weydiisanin oo shacabkuna uusan gacan siin waxaad leedahay ciidamada soomaaliyeed waa in la tayeeyaa oo la qalabeeyaa wararka qaar waxay sheegayaan in ciidamada aysan dhowr bilood xataa mishaar qaadan marka ciidan aan mishaar qaadan sidee cadow uga hortegayaan wallahi ciidanka soomaaliyeed ama dadka soomaaliyeed ama shacabka soomaaliyeed dad ka fiican ma jiro ayagoon waxba mushaar qaadan oo baahan bay dalkooda difaaci jireen difaaca hayaana hase ahaatee waxaa lagama maarmaana maadaama cadowgu uu isagu laftigiisu muxuu ahaayeto meelo kaleto iyo wax kale gacan ka helayo waxaa laga maarmaana ciidanka moralkiisa iyo niyadiisa in laga shaqeeyo oo international community egad a u kulli meelaha ayagan ciidamaan keenayna xagga aynin keenayna way ku mahadsan yihiin laakiin waxa weeye midbaan iyo mid kaleba waa dhacaysaa haddaan la tageyn ciidanka maxalliga ama ciidanka soomaaliyeed haddaan la tageynin waxa weeye shacabka soomaaliyeedna waxaa rabaa inuu ku tashado ciidankiisa oo tayeysto oo gacanna siiyo waxa weeye nin banaanka ka yimid wax uu kuu qabanayo iyo wuxuu ka qaban karaa ma jiraan waxaana taas keenaya faralkii dhacahaya hadda ama madaxtooyaha ha noqoto ama muxuaha meelaha kale ha noqotee wixii difaaca sameynhaya oo ka hortagahayay dadkaas wax dhibaateynaya ama ummadda soomaaliyeed dhibaateynaya waxay ahaayeen ciidamada soomaaliyeed oo si geesinimo leh si geesinimo leh uga hortagay runtii marka waxa weeye waa lagama maarmaan inaan ciidankeena tageysa ama gacanna la siiyo ciidamada ammaanka ka shaqeynaya waxaan kaloo soo jeedin lahaa shacabka soomaaliyeed ummadda soomaaliyeed qarankiina iyo dawladdiina haddii naadan muxuu ahaayeto gacan siinin oo aadnaan difaacanin oo nin fikrad qalaadi wata oo muxuu ahaa aada faraha uga qaadaan oo saa ku fiirsataan waxaad ogaataan adinka iya ini dhaxarsiinaysaa siday inii dhaxarsiisay dhibaato dhowr iyo labaatan sano socotay siday inii dhaxarsiisay waxaan leenahay ciidankiinana gacan siista dalkiinana difaacda dadkan horarka oo horumarka diidan oo diidan qarannimada diidan oo midnimada diidanna muxuu ahaa ka hortaga weli adinkoo isku duuban waxaan rabaa in aan halkaana uga tacsiyadeeyo dhammaan dadkii dhibaatadu soo gaartay baan aada iyo aada uga tacsiyadeynayaa v o dana waxaan aada iyo aada ugu mahad celinayaa sidaa wanaagsan oo ay igu tabiso ummadda soomaaliyeed hadba wixii akhbaar jirta ama u guwaabiyaan ama wax loo sheegaan ama talada uga diigtaan aada iyo aad baan idinkuna taas ugu mahadsantihin
kaasi waxa uu ahaa jenaraal cabdulqaadir sheekh cali diini taliyihii hore ee ciidamada xoogga dalka soomaaliya oo qadka taleefanka magaalada colombos ee gobolka ohio ee dalka maraykanka ugu waramayey ibraahim xasan daanduro stuudiyaha igu wahliya
haatana dhegeystayaal waxa aad kusoo dhowaataan dooda gaaban waxaa soo jeedinaysaa zahre cabdi axmed
kulanti wacan oo wanaagsan idil ahaantiinba akhyaarta hawada naga dhagaysanaysay kuna soo dhowaada mar kale iyo dooda gaaban dalka kenya waxa ay ciidamadiisa gudaha soomaaliya u galeen sannadkii labadii kun iyo laba iyo tobankii kadib markii sida ay sheegeen ay dalkaasi harayeen mawjado qaraxyo dilal iyo afduubyo ah iyagoo markaasi howlgalkaasina ugu magacdaray mid ay amniga ugu soo celinayaan dalka kenya haatan oo la joogo ciidamada kenya oo ku sugan gudaha waddanka soomaaliya weli waxaa jira amni darradii kadib isu soo baxyo haddaba toddobaadkan ay qabteen xisbiyada mucaaradka ee waddanka kenya kadib ayaa waxa ay dalbadeen in ciidamada kenya laga soo saaro soomaaliya qodobkeena dooda gaabane maanta waxa uu yahay ma la joogaa xilligii kenya laga soo saari lahaa soomaaliya waayahay ugu horreyntii waxaan siinayaa dooda ee siyaasiga ugaas maxamed bal ugaas maxamed adigu maxay kula muuqataa ee sida ay qabaan mucaaradka dalka kenya oo ay ku doonayaan in ciidamada kenya waddanka soomaaliya dib looga soo saaro aragtidaada walaal waad mahadsan tahay runtii dhibaatooyin badan ayaa ka jira waddanka kenya sidaad ogsoontihiin nabadgelyo daro ayaa ka jirta marka saas darteed waxaan leenahay in la soo celiyo oo ayna leeyaan mucaaradka kood ee waddanka kenya oo shalay qabtay waxay leeyihiin inaa dadka inaa lasoo celiya askarta waana ku raacsannahay aragtidaas ayaad qabtaa oad ku raacsan tahay waan ku raacsannahay maadaama xaaladda security-ga kenya ayay u baahan tahay inay militariga ay wax qabtaan waxaan leenahay hala soo celiya askarta oo k d s oo joogta waddanka soomaaliya waa hagaag dooda isna dhinaca kale waxaa uga jira axmed maxamed axmed security bal axmedow adiga aragtidaada dhinaca kale maxay kula tahay aada iyo aad baad umahadsan tahay fursaddan aana siisay aad baad ugu mahadsantihi aniga waxaan qabaa aragti ah in oo maaragtay ciidamada meeshooda ay joogaan oo weli lasii ba- lasii ballaariyo ayaan qabaa maxaa yeelay cabsi badan baa waddanka ka jirta oo kaga imaanaysa xagga dhanka al-shabaab oo ilaa hadda maaragtay meelo qaar oo maaragtay kamid ah waddanka kenya howlgallo ka wado marka aniga waxa aragtida waxay la tahay inay maaragtay militariga weli uma sii joogo ismail waa tahay ee sida uu dhigayo axmed maxamed axmed security ugaas maxamedow adigu ma kula tahay in ciidamada kenya ay sii joogaan halkaasi oo ay gudaha soomaaliya kusii sugnaadaan
kolley operationka soo la qaada wakti buu leeyahay operationka aniga waktigiisa inuu dhammaaday oo ciidamada looga baahan yahay waddankan tan kale waxa weeyaan in maaragtay nabad sugadii soomaaliya ayay maaragtay qaabka loo laga rabay ayay u soconin oo operationki inaa dib loo fikiro oo la fiiriyo dib loo fiiriyo oo maaragtay kolley xuduudada la xiro oo meelaha la dejinaya xuduudada noqdaan bedalka ay gudaha ku jiri lahaayeen waxyaalo kaloo lagu sheegayna waa jiraan dhibaatooyinka loo geysanayana waa iska jiraan waddanka kenyana aada ugu xumaaday waxay u baahan tahay maaragtay inay dadkaas soo noqdaan maaragtay waddanka kenya nabadgelyadiisa ay xumaan gudaha iyo xuduudada marka aniga ama security aniga walaalay kuma raacsanin waxaan filayaa inay maaragtay insha allahu arrintaas iyada ah oo kood shalito ay maaragtay ku dhawaaqday in aan taageerin laakiinse dib aan u noqono maxaa sababay in oo maaragtay ciidamada waddanka kenya ay galaan soomaaliya maxaa sababay waa inaan isweydinaa su-aal meesha taallo weeyaan ma isa gelin oo maaragtay invasion maysan sameyn ciidamada kenya waxaa ku qasabtay dad oo maaragtay criminals ah dharkay doonaan maxay ahaadaan oo wa- oo waddankeena soo galeen oo maaragtay hataa ilaa iyo heerta intay imaadaan dad afduu waayey sababtaas ayaa keentay maaragtay ciidanka kenya inuu maaragtay soomaali galo inuu maaragtay ka hortago dadkan criminalka ah marka sababtaas waa inaan xusnaa ugaas maxamed adigu maxay kula tahay oo aad uga fikir duwan tahay axmed security siduu hadalka u dhigayo
walaal waan fahamsanahay sababta ay k d f u gashay soomaaliya runtii waxaan wada ognahay waayo laakiin waxaan aaminsanahay in maaragtay arrintii iideed ay ku guulaysanin oo si laga rabay ay u dhicin kadibna wadanka kenya inuu maaragtay wadan jiraan ah inuu maaragtay wakti askartiisa ay joogto faa'iido kuma jirta dhibaatooyinka kasoo gaaraya wadankan ayaa ka badan waxaan leenahay in dib arrinta iideed loo fiiriyo sidaan sheegay horaanba maaragtay ay ay k d f la soo celiyo oo kadib dib loo fiiriyo oo haddee qaab kale loo sameyn doono laloo maaragtay loo habeyn doono oo maaragtay strategy cusub marka waxaan leenahay hadda k d f joogitaankeeda soomaaliya ay sii joogtaa wax faa'iido oo kenya ugu jira ma laha waat weliba magaxumo iyo iyo iyo jiraannimo xumo iyo waxyaala kalaa ugu imaanaya mar horeba qalad inay dhana qaarkaan waxaan baaminsanahay marka horeba in gelitaankaba inuu qalad ahaa inay banaanka joogta ayaa ka wanaagsan waa tahay n axmed security siduu hadalka u dhigaya waad maqashaa n ugaas maxamed oo wuxuu leeyahay ee, dhibaatooyinka kale ee dariska naga soo gaarayo iyo dhinaca ammaankeenna gudihii oo aan inuu sii laba jibaarmo dhibaatooyinkii moogi aysan waxba isbedelin ayaa taagan halkan marka adigu maxaad ku sababeyn lahayd dhankaaga rabitaankaaga in ciidamada kenya ay joogaan soomaaliya
dowladda mise madaxda dowladda soomaaliya ma ma codsan inay maaragtay dowladda kenya ciidamada ay ka- ay kala baxdo marka waxay ku tusinaysaa ayaga naftooda iskuma filno xagga nabadgelye ahaan iskuma filno inay maaragtay ay ku filan yihiin inay sugaan nabadgelyada waddanka gudihiisa soomaaliya Eh, haddaysa haddaysan u baahnin ciidamada waddanka kenya eh, aad bay u- eh, maaragtay way sheegi lahaayeen oo way dowladda u imaan lahaayeen oo waxay dhihi lahaayeen eh, annaga maaragtay waad aad baad noo caawiseen eh, waad ku mahadsantihiin ciidamadii nagala baxa laakiin is weli dhawaaqaas soo ma yeerin Eh, midda kale em, ciidamadan ah, howlo badan oo nagu soo socday oo nasoo abaari lahaa ayay ka hortag ka hortag u yihiin Em, waxyaalaha hadda dhacdhacaayo oo meel walba ka dhacayo oo maarata lagu toomayo kooxda eh, nabadgelyo diidda ah, ayaa maarata sii fara badan lahaa aaminsanaha aniga Em, haddaysan ah, maarata ciidamadan eh, kenya aysan soomaali ku jirin waa tahay n maxaad ku dari lahayd intaasi ugaas maxamed
waxaan dhihi lahaa arrimaha ka socda hadda soomaaliya waan ognahay inay inay maaragtay ay aamin daro inay jirto inay argagixisada maaragtay ay ay maaragtay xoog weli leeyihiin oo ay maaragtay sidii hore ay sidaan malaynayna ay noqonin marka waxaan dhihi lahaa arrimaha ka socda maanta kenya hadda soomaaliya yidhaahda k d f inay faa'iido u haysa way dhici kartaa dhibaatooyin inay ku haysana way dhici kartaa labada waayo waa suurtagal laakiin waddanka kenya markaan isweydiino faa'iidada ugu jirta inay k d f ku jirta soomaaliya faa'iidada ugu jirta runtii ma arkayna wax faa'iido oo kasoo gaaraya maanta maxaa yeelay dadkii ayaga ahay walaalihii waa kusii coleysanayaan dib badan ayaa soo gaaraya waa dadkii maaragtay oo argagixisada dhibka u waday way sii badan way sii badanayaan marka wax faa'iido ah oo ku jiro ma garanayn waxaan dhihi lahanay xaduudadii sidin bay u furan yihiin waa hadda xaduudadan dhammaantood oo mataqaanaa xaduudadan oo soomaaliya aan la aan la aan la xiriirna oo xaduudkan dhexda ah oo gaarisa ilaa wajeer ilaa mandera ilaa laamo dhammaantood hadda wax joogo oo maanta oo hubeysan oo militariga oo kenya ma jira waa yaryahay aada uu yaryahay sidii unbaa dadkii maaragtay waxyaalihii sababtii mar hore loo galay way kasii dari haysaa ma yaraan haysa marka sababahaas dhammaantood ayaan ugu kalifaysa inaan dhacno wax faa'iido oo ku jiro malaha inaa lasoo celiyo k d f oo wadanka kenya iyo xuduudaliisa ayay maaragtay ay ilaaliyaan oo oo maaragtay nabadgelyada keenaan wadankan
waa tahay kuwaasi waxa ay kala ahaayeen siyaasiga ugaas maxamed iyo axmed maxamed security oo isna qaabilsan nabadgelyada xagga xaafadda soomaalidu ay degan tahay iyo isli ee magaalada nairobi waxayna ka doodayeen xubintayada dooda gaaban ee maanta ee ahayd ciidamada kenya ma la joogaa wakhtigii ay ka soo bixi lahaayeen soomaaliya sida ay ku doodayaan mucaaradka waddanka kenya mise waa weli doodayada gaabneedna waa naga intaaye tan iyo kulanti dambe nabadgelyo
waa hagaag weli halkaad nagala socotaan waa idaacadda v o a oo toos idinkaga imaanaysa magaalada washington haatanna aanu jaleecno dhinacii qasaa'idka bisha ramadaan nagu talagalnay
magaceegu bilaa u mudnaa macbuudku ammaanay miyaa ramadaan magaceegu bilaa u mudnaa macbuudku ammaanay miyaa ramadaan midoobay miyaa ramadaan miskiin iyo taaja bishii la midoobay islaamku midoobay miyaa ramadaan sugi bishu murugoodo kumaaro banaarta miyaa ramadaan kama sugi bishu murugoodo kumaaro banaarta miyaa ramadaan muminiinta dunuubta ka maydha miyaa ramadaan sidii may hore bishii muminiinta ka maydha dunuubta miyaa ramadaan maagi bishuuka maxaasha miyaa ramadaan kala miire kamaada xumaanta bishuuka maxaasha miyaa ramadaan ilaah u mudnaa maxbuud ku ammaanayna yaa ramadaan
waxaan soo gaaray qaybihii ka harsanaa idaacaddeenna halka aad weli nagala socotaanna waa laantaa soomaaliga ee v o e washington qodobbadeedna ku soo maqan waxaa ka mid ah dhaqanka iyo hiddaha iyo ciyaarahaasi yeeshe waxaa ka soo horrayn doona qodobbadii wararka ugu doorka roona dhowr qof ayaa ku dhimatay iyadoo maanta arbacana ay socdaan weerarada israa'iil ay ku hayso marayka gaza si ay isku daydo inay joojiso sawaariikhda ay falastiiniyiinta ay ku soo ridayaan gudaha israa'iil saraakiil falastiina ayaa waxay sheegeen in ku dhowaad saddex iyo labaatan qof ay ku dhinteen weeraradaas oo israa'iil ay ku bartilmaameysatay dhowr magaalo talaadadii shalay iyo maanta oo arbaca wakaaladda wararka ee faransiiska ayaa waxay sheegtay in boqol qof ay ku dhaawacmeen weeraradaasi israa'iil ayaan si cad u muujinin inay ballaarin doonto duulaankeeda ayna ku jiri doonaan kuwa dhulka ah
madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa taleefanka kula hadlay murashaxiinta doorashada lagu muransan yahay ee afghanistan si uu u weydiiyo inay wakhti siiyaan baaris ku aadan eedo la xiriira in doorashada la musuq maasuqay master obama ayaa uga digay cabdalla cabdalla iyo ashraf gaani in ay gacanka hadal iyo rabshado arrintan ka dhasha iyo tallaabooyin dheeri ah oo dhinaca dastuurka loo qaado ay soo afjarayaan kaalmada uu maraykanku siiyo waddankan ay dagaaladu la degeen xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka john kerry ayaa booqanaya kabuul maalinta jimcaha dadaal uu ku doonayo inuu ku xaliyo eedo ku aadan xatooyo lagu sameeyey codadka doorashadii dalkaasi ka qabsoontay afar iyo tobankii bisha lasoo dhaafay ee juun kuuriyada waqooyi ayaa badda ka baxsan xeebteeda waxay ku tijaabisay laba gantaal oo kuwa liishaanka gaaban ah taas oo tirada gantaalada ah ay riday ka dhigayso afar muddo laba toddobaad gudahooda saraakiil ka tirsan kuuriyada koonfureed ayaa waxa ay sheegtay in gantaaladaasi la tuunsan yahay ee nooca iskoodhka maanta oo arbaca ah laga soo tuuray gobolka layidhaahdo wangi oo ku yaala dhinaca galbeed ee kuuriyada waqooyi gantaaladaasi ayaa waxa ay ku soo dhaceen biyaha ay kuuriyada koonfureed ugu yeerto badda bari jabaankana uu yidhaahdo badda jabaan dalka jabaan ayaa waxa uu cambaareeyey ganida gantaaladaasi kuuriyada waqooyi ayaa toddobaadyadii lasoo dhaafay waxay kordhisay ka dhiga furaysigeeda cunaqabateynta qaramada midoobay iyo tijaabooyinka gantaalada iyadoo ku riixaysa kuuriyada koonfureed inay aqbasho heshiis lagu yareynayo xiisadda
saraakiil sarsare oo ka tirsan maraykanka iyo shiinaha ayaa maanta wadahadallo laba maalmood socon doona ay uga bilaabmayaan magaalada beijin ee xarunta dalka shiinaha iyagoo xoogga ku saari doona iskaashi dhex mara labada waddan kulamadan oo qaybka ah kuwo sanadkiiba ay mar labada dhinac yeeshaan ayaa xafladdii furitaanka waxaa ka hadlay madaxweynaha shiinaha shi jiping wuxuuna sheegay in iska horimaada dhex mara maraykanka iyo shiinaha uu yahay musiibo ba-an oo adduunyada soo wajahda masarbiin waxa uu yidhi maraykanka iyo shiinuhu waa inay eegaan waxa fog iyo mustaqbalka oo ay xoojiyaan iskaashigooda oo ay ka fogaadaan isqabqabsi keeni kara in labada wadan ay kala irdhoobaan
haatana dhegeystayaal sida aan mar horeba idinku ballanqaadna waxa aad ku soo dhowaataan barnaamijka dhaqanka iyo hiddaha waa kan axmed faarax cali idaaja oo soo jeediya
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o eda dhegaystayaal kun iyo sagaal boqol iyo afartanadii iyo kontonadii qarnigii aynu soo dhaafnay ma yareen waagii gobonnimada loo halgamayay hal abuuradii soomaaliyeed ee sida muuqata uga soo qayb qaatay ummadda inteeda badani inkastoo aanay halgankaas u kala harin haddana qaar hal abuuradii waayadaas ka mid ah ayaa lagu tilmaami karaa inay ahaayeen dareenka bulshada matoorkii dhaqaajinayey waddada u iftiiminayey midnimada ku guubaabinayey dantii weyneyd ee lalahaa iyo madax bannaanidana u qurxinayay sidaa darteed bay inooga mudan yihiin bilaha juun iyo luuliyo inaynu xusno inaynu aqoonsanno sidii ay daraaddeen ugu soo burbureen dhibihii aawadeen gumaysiga uga soo gaaray iyo abaalka lamagudaanka ah ee ay inagu leeyihiin haddiise uu cali xuseen ahaa gabyaagii guubaaminta soomaalida magaca dheer ku yeeshay kana soo baxay koonfurta iyo leegadii xamar dhexdeeda waxaa isaguna jiray gabyaa kale oo isla xilligaas waqooyiga ka halgamayay wuxuu ahaa nin aqoon casri ah dadka dheeraa masaajidka al ashar intuu u xeraystay muddo fadhiyi jiray dalmar carro edag in doora ku maqnaayo dunida dhul badan ka arkay in badanna isku dayey hoggii aqoon darrada ee ay ku jirtay inuu soomaalida ka soo saaro waxaan u jeedaa allaha u naxariistee gabyaagii weynaa ee la odhan jiray xaaji aadan axmed aadan afqaloocna lagu naanaysi jiray markay gumaysi la dirirka joogtay afqalooc wuxuu ahaa soomaalidii waqooyiga ninkii ugu dhiiranaa ee goor laga wada baqaayay gumaysigii ingiriiska sida tooska ah isagu u weerari jiray dhaaxuu ummadda ku tirtirsiiyey inay gumaysigaa iska kiciso dhaaxuu tixiya tiraabba ugu sheegay in la iska kiciyaa inay suuragal tahay markuu arkay in badiba la qabo in aan lagu dhici karin taasna wuxuu ku tusaalayn jiray dhaqdhaqaaqyadii gobonnimada loogu halgamay ee ingiriiska lagaga xoroobay sida gandi iyo hindiya iyo maxamed cali jinaax iyo bakistan tuducyo ka mida gabayadiisii gubaabada ahaa midkood waatuu ku odhan jiray ingiriis wuxuu damacsanaa reer hindiya diidiye siduu gaandi doonayey ba haatan daahiraya daarihii bunjaab iyo ka kace dahabkii hoos yiin leh daymada haddeer bay indhuhu dib u jaleecaanay damaashaadku waa maxamed cali loo dabaaldegeeyay dadoo idili soo eri ninkii daalinka ahaay sidaas iyo si lamida wuxuu dadka u guubaabiyaba intii muddo ah ayaa loo soo loodsami waayey cid gabaygiisa maqaanaha u lusha amaba wax ku qaadatay ayuu arki waayey qaar baaba ku odhan jiray oo xaaji ma waalatay mase waa soo wadataa ma ingiriis baannu la diriri karaynaa mahangool iyo waran baannu ugu bareernaa ninkan aamikaarada iyo sawaariikhda waxgumaada meel walba ka buuxsaday markaas buu tiriyey tixuu kuwa ugu sheegayo hub badan oo keliya in aan guusha lagu hantiyine dhiiranaan iyo nafta oo loo hurana lagu taabi karo waxaa gabaygaa ka mid ahaa samaan laguma doonee xornimo waa sanga u fuule sallax daqar leh mayd soobira iyo seedo warangooyo soofkoo la kala qaado iyo siiga kor u duusha haweenkoo gambada sayra iyo sabi agoomooba iyo libintu waxay saaran tahay sulaf colaadeede salliga iyo allaahu akbartay sidii ka buuxdaaye saajicuu ma hoogee libbuu saabi leeyahay sawaariikhda waxaa nooga dhigan suuratul ikhlaase naftuna saacad bay leedahoon abad aan seegeyn siyaadiyo nuqsaan laguma daro suu ilaahyariye kuwa saymihii nabad galay yaa seexdayoo go'aye saxarba wuu dilaa niman wakhtiga sad ugu laabnayn had iyo jeer sida uu muto qof kasta oo arrin weyn u tafaxayta xaajiga aad baa loola dagaalamay maamulayaashii gumaysiga ka sokow waxaa dacaayad aan kala go' lahayn ku furay wadaadadii soomaalida ee iyaga wax ku qabay iyo kooxo wax magarata ah oo suuqyada ka caayi jiray dembiga qura ee lagu haystayna wuxuu ahaa maxaad dadweynaha u guubaabinaysaa ee inay gob noqdaan aad ugu qurxinaysaa dagaalkaas la isugu bahaystay xaaji aadan uma uuran basin sina tixihiisii gubaabada ahaa isuma ay dhimin inkastoo qaarkood laga dhadhamin karo uurxumo kaga timid dadkii uu dantooda u halgamayey ee inta qayradhaantiisii ku qoonsaday uga hiiliyey shisheeyihii uu la dirirayay waa walbaba sida uu habdhaqanka gumaysigu yahay dhowr jeer ayaa xaaji aadan la xiray bilihii u dambeeyey sanadkii kun iyo sagaal boqol iyo siddeed iyo kontonkii isaga oo kicin dadweyne ku eedaysan ayaa xabsiga mandheero lagu tuuray dabadeedna waxaa la soo daayay kun iyo sagaal boqol iyo lixdankii markii ingiriis iyo talyaaniba uu dalku ka xoroobay jamhuuriyad madax bannaanna uu u xogsiibtay garbay kolka ahayd guushii la gaaray inuu xaajigu ku farxo oo halgankiisii hadduu midha dhalay sugo inuu u araraasaa laba gudboona allaylehe ahaa maalintaas buu tiriyey tix gaabanoo uu qaybteeda hore eebba ugu mahadnaqaayo calankana uu ku ammaanayo wuxuu yidhi alxamdulilah calankii la taag aaminka ahaa ee afar iyo tobnaad sidiisii arlada nuurka ku ekeeye waa aayad naxariisa oo eebba soo rogaye waa layr udgoon oo ka timid oogadaa sare waa ila biyale oo ninkii oomay ka cabbaaye waa ubaxa iyo geedaho aad u soo baxaye waa miduu ilaah raajiyaan abid duqsaamayn ammaantiisa kuma koobi karo af iyo liisaane cidkuu u eg yahoo aan lahayn iniq daruureede xidig olosha baa lagu dhigoo aad u kaah badane asriq weeye midabkiisu oo lagu asteeyay qaybta labaad ee tixda wuxuu xaajigu inagu dareensiinayaa calanka buluugga ahi qiimaha sare ee afrikada bari oo dhan uu ugu fadhiyo dhinaca kalena wuxuu carabka ku dhufanayaa wixii ugu daraa ee uu filaayey isla calankaasi inuu soo hoyn doono taasoo ah inuu meel isugu keeno soomaalidii uu gumaysigu shanta qaybood u kala googooyey markaas buu yidhi afriiqiyada bari buu u yahay shamis arooriyaade sida qamarka oogada jira yuu ugu iftiimaaye argagaxana cadowga ka baqa eeg hadduu yariye ummaddii la googooyey buu ururinayaaye ilaah mahaddi waa taa khalqigu may ictiraafeen allaha u naxariistay xaaji aadan isaga oo cimriyey ayuu sanadkii kun iyo sagaal boqol iyo lix iyo siddeetankii wuxuu ku geeriyooday magaalada ceerigaabo oo ah halkii uu ku dhashay aadna uu u jeclaa dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hidduhu maanta halkaa ha inoo joogo waa inuu toddobaadka soo socda iyo ku lamid ah hadduu eebadmo
intaan kaga gudubna barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha axmed faarax cali daaja haatanna ku soo dhowaada xubintii ciyaaraha wararkii ugu dambeeyey ee isboortiga maxamuud mascadde ayaa inoo haya
kulanti wacan dhegaystayaa dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka ciyaaraha oo inu si gaara ugu eegayno koobka adduunka ee sida xiisaha leh uga socda dalka baraaziil wadamada baraaziil iyo jarmalka ayaa ku ballansanaa kulan la filayay inuu noqdo kii ugu xiisaha badnaa ee kalkan oo ciddii badisahay usoo gudbaysay ciyaarta kama dambaysta ee koobka adduunka kulanka ayaa gebi ahaanba noqday mid aan yeelan xiisihii loo qabay markay ciyaartu shan iyo eber noqotay iyadoo garoonka lagu jiray oo keliya labaatan iyo sagaal daqiiqo waxaana ciyaartu u muuqatay mid hal dhinac uunu socotay oo ciyaartoyda jarmalku waxay jinni banuuni ku rideen ciyaartoydii baraaziil oo garan waayey halka laga qaniinay waxayna u muuqdeen niman argagaxsan oo kala garan lah inay run tahay oo ay garoonka ku jiraan iyo inay riyo taho malaha markay soo toosaan ay ciyaari doonaan waxaase xaqiiqo ahayd inay dhab ahayd oo weliba ay dharaar cad ahayd ciyaartoyda qadka dhexe iyo kuwa difaaca ee baraaziil ayaa noqday kuwo aan hisaysan kuwa afka hore uga ciyaaraya ee weerarka ahna warkooda baddaa banuuni kasta oo jarmalku helaana waxa uu ekaa mid khatar ah oo dhalan karay nasiib ayayna lahaayeen baraaziil haddaanba shan gool ka badan lagu marin qaybtii hore ee ciyaarta qaybtii dambe waxay baraaziil soo gashay iyadoo sidii hore dhaanta wax badanse sooma kordhin waxayna ciyaartu ku dhammaatay toddoba iyo hal oo jarmalku uu baraaziil ku dubtay ciyaaryahanada toni cruz iyo shuurle ayaa min laba gool jarmalka u dhaliyey halka saddexda kale ay u saxiixeen ciyaaryahanada kale ah khadiira oo qadka dhexe iska maamushay ahaana ninkay hakin waayeen baraaziil muller oo haatan shan gool tegay iyo kalowza oo noqday ninka ugu gool dhalinta badan ciyaaraha koobka adduunka oo kaaga sii darane waxa uu ka saramaray uu rikoorkiisii jebiyey ciyaaryahan luwis nazario dilima ronaldo oo ka mid ahaa boqoradii reer baraaziil ee kubadda hibada u lahaa ahaana ninkii jarmalka labada gool ka dhaliyey markii ay baraaziil koobka adduunka ka qaaday jarmalka sanadkii labada kun iyo labadii kulankii xalay goolka keliya ee baraaziil dhalisane waxaa ciyaartuu sii dhammaanaysa ebertii cabaar ka qornayd hal ku bedelay ciyaaryahan oscar sidaana waxa uu jarmalku haatan bannaanka ugu sugayaa ciddii soo baxda holland iyo argentina oo maanta is hirdinaya haddii holland ay badiso waxay noqonaysaa in markii ugu horreysay koobka adduunka uu dal yurubahi ku qaado ciidda qaaradda ameerika haddiise argentina badiso waxay haysataa fursad ah inay hor istaagto in koobka adduunku aanu yurub ku noqon rikoorka ameerika ee yurub ka dhanka ahna aanu jebin macalinka baraaziil scolari oo taageerayaal badani ay ku eedeynayaan guuldaradan ayaa ciyaarta kadib qirtay inay tahay maalintii ugu xumayd noloshiisa waxaa laygu xusuusan doonaa inaan ahay macallinkii looga badiyey toddoba iyo hal laakiin waxaan ogaa suurtagalnimada khatartaas markii aan qaadanayay shaqadan ayuu yidhi tababare scolari fariinta aan u dirayo dadka reer baraaziil waxa ay tahay buu yidhi fadlan ka raalli ahaada qaabkaan u ciyaarnay waan ka xumahay inaan awoodi weynay inaan ciyaarta kama dambaysta ah u soo baxno balse waxaan isku dayi doonaa buu yidhi inaan kaalinta saddexaad ku guulaysanno waxa uuna macallin skolari xusay in xitaa jarmalku aanay garanayn siday u dhacday guuldaradan balse ay jarmalku yihiin xul ay sarrayso xirfadooda ciyaareed ayna xushmaynayaan ciyaartaasi oon magaalada minneabolis ee gobolka minnesota kula daawaday taageerayaal badan oo labada dhinaca ayaa qaar ka mid ahi waxay iga warrameen dareenkooda iyo waxay u arkaan inay ugu wacnayd jarmalka in uu goolal nusdarsin ka badan kaga badiyo waddanka baraaziil magacayga waxaa lahaha abdullahi faarax webi cabey waxaan taageerayaa kooxda germany this time waxay noqon doontaa koobkii ugu horreeya qaaradda america laga qaado ee yurub la geeyo holland iyo qolada kale argentino whoever oo soo baxana insha allah sidaan brazil u galnaan u galaynaa brazil runtii sanadkan ma ahayn brazilshii aan naqiinay inkastoo rag culus ay ka maqnaayeen laakiin rag professional oo expertaa helay oo aan jaaniskooda ka faa'iidaysto marka they deserve to be a champions magacayga ibraahim allah ciyaarta maanta arka ciyaara macquulneena ka dhacay jarmalka banooni aad aadna uu tusay baraasiil baraasiil goolashaas oo lagu dhaliyay dhaqsiya buu aad dila ciyaarta sababta waxaa u malaynaya daafaca u qatarsanaa ka maqnaa tiago silva iyo ninkay ku tashanayeen neymara ka maqnaa ciyaarta ciyaarta finalka waxaa u malaynaya holland iyo jarmal inay isku aadi doonaan lama saara arika laba koox oo qatar waa taas laakiin waxaa isleeyahay jarmal annaga guusha annagaa leh magacayga saddex waxaa yidhahdaa maxamed suldaan cabdi cali sokor waxaan aad ugu faraxsanahay kooxda jarmalka inay badiso sababtaan jarmalka u taageerana waxaa weeye waxaan doonayaa ciyaar wanaag kooxda holandiiska oo soo bixi doonta saan rajeynaya insha allah iyo kooxda jarmalka inay finalka yimaad si aan ciyaar wanaag u daawanno waxaan aad u rajaynayaa kooxda in awood loo sheegtay oo jarmalku awood bay sheegtay way ka awood badnaayeen waana la saadaalinayey inay ka awood badan yihiin anugu lafteeda waan qiyaasaya hadda waa nasiib bay leeyihin toban baa waan sugaya marka hadda toddoba ay noqotay saddex baa iga dhiman cabdicasiis xaaji giftin brazil waxa keenay waxay tahay laba nin oo ugu imbartanta uu ahaa ninna waa dhaawacmay ninna waxuu ka qaatay yelo saas daraaddeed ayaa brazil looga bashimooyay brazil dewar good koojkana cayaartooy badan oo aad u wanaagsanaa ayuu ka reebay kaaka ka mid ah ronaldino hadduu cayaartooydaas oo experience lagu soo dari lahaa maanta waxaan ma dhacin aniga waxaan qabaa in brazil maanta eedda ay leedahay koojkooda magacayga liibaan maxamed cusmaan sabotarka waxaan ahaa jarmal runtii labada kooxood laba kooxood isku awooda ma ahayn marka hore haddii koojka jarmalkuba ana la isku siinayay buu sheegay in brazil brazilshina yaqaadin meeshaan aysan maraynin maantana in rikoor lagu sameeyo waxa keenay waa awooddarrida ka muuqata brazil dhibaatadana waxa u keenay koojkooda oo ay maanta eersanayaan sofar kole aniga sabotar waxaan ahay jarmala waxaan aaminsanahay jarmal inay koobka qaadayso waxaan u sababaynayaa saddex masalo masalada koowaad ilaa haddeer waa tiimka keliya oo awood muuqata oo la taaban karo keenay sababtoy tahay tiimkii gurigooda lagu dheelayay ayay waxay ku sameeyeen record marka ma u malaynayo tiim hadda la awooda ama la challenjiya inuu hadda this moment jiro taageerayaashii baraaziil ee garoonka soo camirayna iyagoo hadal gabay ilmada ka qubanaysana midabkeedu uu calankooda u ekaa ayay murugo garoonka kala tageen guusha jarmalka ayaa ah tii ugu horreysay ee baraaziil uu uga qaato koobka adduunka sidoo kale waxay ahayd markii ugu horreysay ee dalka baraaziil toddoba gool lagu dharbaaxo ciyaar ka tirsan koobka adduunka markii ugu horreysay muddo soddon iyo sagaal sano ah baraaziil dalkeeda looga badiyo iyo markii ugu horreysay ee ciyaar semifaynal ah toddoba gool lagu kala adkaado guuldaradan ayaa noqon doonta barmadow oo ku ooli doonta taariikhda ciyaarta kubadda cagta ee marsanaa kulan la filayay inuu noqdo kii ugu xiisaha badnaa ee kalkan oo ciddii badisahay u soo gudbaysa ciyaarta kama dambaysta ee koobka adduunka kulanka ayaa gebi ahaanba noqday mid aan yeelan xiisihii loo qabay markay ciyaartu shan iyo eber noqotay iyadoo garoonka lagu jiray oo keliya labaatan iyo sagaal daqiiqo waxaana ciyaartu u muuqatay mid hal dhinac uunu socotay oo ciyaartoyda jarmalku waxay jinni banuuni ku rideen ciyaartoydii baraaziil oo garan waayey halka laga qaniinay waxayna u muuqdeen niman argagaxsan oo kala garan la inay run tahay oo ay garoonka ku jiraan iyo inay riyo taho malaha markay soo toosaan ay ciyaari doonaan waxaase xaqiiqo ahayd inay dhab ahayd oo weliba ay dharaar cad ahayd ciyaartoyda qadka dhexe iyo kuwa difaaca ee baraaziil ayaa noqday kuwo aan hisaysan kuwa afka hore uga ciyaaraya ee weerarka ahna warkooda badaa banuuni kasta oo jarmalku helaana waxa uu ekaa mid khatar ah oo dhalan karay nasiib ayayna lahaayeen baraaziil haddaanba shan gool ka badan lagu marin qaybtii hore ee ciyaarta qaybtii dambe waxay baraaziil soo gashay iyadoo sidii hore dhaanta wax badanse sooma kordhin waxayna ciyaartu ku dhammaatay toddoba iyo hal oo jarmalku uu baraaziil ku dubtay ciyaaryahanada tony cruz iyo shuurle ayaa min laba gool jarmalka u dhaliyey halka saddexda kale ay u saxiixeen ciyaaryahanada kale ah khadiira oo qadka dhexe iska maamushay ahaana ninkay hakin waayeen baraaziil muller oo haatan shan gool tegay iyo kalowza oo noqday ninka ugu gool dhalinta badan ciyaaraha koobka adduunka oo kaaga sii darana waxa uu ka saramaray uu rikoorkiisii jebiyey ciyaaryahan luwis nazario dilima ronaldo oo ka mid ahaa boqoradii reer baraaziil ee kubadda hibada u lahaa ahaana ninkii jarmalka labada gool ka dhaliyey markii ay baraaziil koobka adduunka ka qaaday jarmalka sanadkii labada kun iyo labadii kulankii xalay goolka keliya ee baraaziil dhalisana waxaa ciyaarta oo sii dhammaanaysa ebertii cabbaar ka qornayd hal ku bedelay ciyaaryahan oscar sidaana waxa uu jarmalku haatan bannaanka ugu sugayaa ciddii soo baxda holland iyo argentina oo maanta is hirdinaya haddii holland ay badiso waxay noqonaysaa in markii ugu horraysay koobka adduunka uu dal yurubahi ku qaado ciidda qaaradda ameerika haddiise argentina badiso waxay haysataa fursad ah inay hor istaagto in koobka adduunku aanu yurub ku noqon rikoorka ameerika ee yurub ka dhanka ahna aanu jebin macalinka baraaziil scolari oo taageerayaal badani ay ku eedeynayaan guuldaradan ayaa ciyaarta kadib qirtay inay tahay maalintii ugu xumayd noloshiisa waxaa la igu xusuusan doonaa inaan ahay macallinkii looga badiyey toddoba iyo hal laakiin waxaan ogaa suurtagalnimada khatartaas markii aan qaadanayay shaqadan ayuu yidhi tababare scolari fariinta aan u dirayo dadka reer baraaziil waxa ay tahay buu yidhi fadlan ka raalli ahaada qaabkaan u ciyaarnay waan ka xumahay inaan awoodi weynay inaan ciyaarta kama dambaysta ah u soo baxno balse waxaan isku dayi doonaa buu yidhi inaan kaalinta saddexaad ku guulaysanno waxa uuna macallin skolari xusay in xitaa jarmalku aanay garanayn siday u dhacday guuldaradan balse ay jarmalku yihiin xul ay sarrayso xirfadooda ciyaareed ayna xushmaynayaan ciyaartaasi oon magaalada minneabolis ee gobolka minnesota kula daawaday taageerayaal badan oo labada dhinaca ayaa qaar ka mid ahi waxay iga warrameen dareenkooda iyo waxay u arkaan inay ugu wacnayd jarmalka in uu goolal nusdarsin ka badan kaga badiyo waddanka baraaziil magacayga waxaa leedahay cabdullaahi faarax webi cabey waxaan taageerayaa kooxda germany this time waxay noqon doontaa koobkii ugu horreeya ee qaaradda america laga qaado ee yurub la geeyo holland iyo qolada kale argentino whoever oo soo baxana insha allah sidan brazil u galnaan u galaynaa brazil runtii sanadkan ma ahayn brazilsi aan naqiinay inkastoo rag culus ay ka maqnaayeen laakiin rag professional oo experta helay oo aan jaaniskooda ka faa'iidaysto marka they deserve to be a champions magacayga ibraahim allah
dhegeystayaal ka raalli ahaada cillad xagga canjalada ah oo warbixintaasi ama ciyaarahaasi aad maqlayseen ku soo noqday meelaha qaarkood haatanna ibraahim xasan daandure stuudiyaha guheli aan ka codsado inuu qodobada warka inoo dulmaro mahadsanid colaad dhowr qof ayaa ku dhimatay iyadoo maanta oo arbacaan ah ay socdaan weerarada israa'iil ay ku hayso marayka gaza si ay isku daydo inay joojiso sawaariiqda ay falastiiniintu kusoo ridayaan gudaha israa'iil saraakiil falastiin ayaa waxay sheegeen in ku dhowaad saddex iyo labaatan qof ay ku dhinteen weerarada oo israa'iil ay ku bartilmaameystay dhowr magaalo talaadii shalay ahayd iyo maantaoo arbaca madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa telefoonka wuxuu kula hadlay musharaxiinta doorashada lagu muransan yahay ee dalkaasi afghanistan si uu u weydiiyo in wakhti ay siiyaan baaris ku aadan eedda la xiriirta in doorashadaasi la musuq maasuqay masar obama ayaa ugu degay cabdalla cabdalla iyo ashraf khani in gacanka hadal iyo rabshado arrintaasi ka dhashay iyo tallaabooyin dheeriya oo dhinaca dastuurka loo qaado ay soo afjarayaan kaalmada uu maraykanku siiyo waddanka dagaaladu ay la degeen saraakiil sare oo ka tirsan maraykanka iyo shiinahana maanta wadahadallo laba maalmood socon doona ayaa waxa ay uga furmeen beijing iyadoo xoogga ay ku saari doonaan iskaashi dhex mara labadaasi waddan aad baad u mahadsantahay ibraahim xasan daanduray haatanna mid ka mid ah qasaa'idka ramadaanta aan ugu talagalnay aan idiin soo qabanno
waxaa ku luqaynaysay khadiijo fuday iyada ayaana ugu dambeysay idaacaddeenii galabnimo inta aan hawada mar kale ku kulmi doono caawa toddobada fiidnimo waa anigu ibraahim xasan daandure iyo maxamed colaad oo idinla nabadgeliyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.